bacduhu ilaa bacdin walow kaana bacduhu sayfiyan wa bacduhu shitawiyan wakadalika ahamaratu walow kaana fii buldaanin shataa idaa kaana arajulu idaa kaana lirajulin waaxidin beertii waa laysu geynayaa qaarba qaar kale ayaa loo geynaya haba ahaado qaarkood mid soo baxayo wakhtiga xagaaga qaarna wakhtiga diraacda wixii ama zarci ha ahaato ama himaar sida geedkii dhirweyntii ha ahaato waxa weeyaan beldaan kala duwan ha ku taallo mar haddii nin keliya wada leeyahay waa laysu geynaya oo tusaaluhu haddii maalan nin halkan beer ku leeyahay beer cinab ah meelaha xeebtaa meel ka midana beer kaleoo cinaba uu ku leeyahay oo markaa sanadka gudihiisa beerta had iyo goor meelaha xeebaha kuaylku markiiba hore wuxuu ka bislaadaan meeshaa markaa beerteedii hore ka soo go'day waxaa soo go'ana nisaab aanay gaadhaynin beertii kale meeshanu ku lahaa ee la nooca ahaydna iyana mar dambe ay soo go'day hadday doonto shan bilood baa ka dambayso iyo intaa waa laysu geynayaa mar haddii nin keliya wada leeyahay maxaanku dhahdaa waa ay isku sakagoynayaan haba ka bateen laba beerood saddex beerood ha noqdeen mar haddii nin keliya wada leeyahay macnahaas ayuu marka sheekhu halka uu ku ishaaraya xataa haddii marka geedkii la goosto dhirtaa laga jaro haddana kii kalena marka uu soo baxo wax faariqa male intaasoo dhammi isku mid uunbay noqonayaan waxa weeyaan mar haddii ay fii khilaali caam waaxid ay ku guda jirto intaa unba halka ku sheegay wa tudammu waa la dumayaa oo waa loo geynayaa hamaratu lcaami caamkii alwaaxid ee keliyaha midhihiisii waa la dumayaa waayahay bacduhaa barhkeed baa la dumayaado ilaa bacdin barh kale ayaa loo dumaya loo geynayaa fii takmiili nisaabi nisaabka dhammaystirkiisa xataa low alaca haddii geedka uu bixiyo geedtimireedkii ama cinabkii ama ilaa akhiri albacdu barh hadduu bixiyo bacda jadaadi albacdi barhkii kale markii la guray oo la gooyey liikhtilaafi nowcihi nowciisu kala duwan dartii oo waxaa dhici karta marka qaarkood jinsigu isagu sida raajixa waxa weeyaan laysu dumi maayo jinsiga laakiin noocaa laysu dumaya oo maalan shaciir iyo qamx waa isku jinsi aimada qaar waxay leeyiin iyaqudhda waa laysu geynaya laakiin sida raajix waxaa weeyaan inaan wixii isku jinsiya laysu geynaya lakin wuxuu isku nooca haruurkii maalan waa nooc laakiin wuxuu noqon karaa maaragtay dee isaga qudhiisa fasaailsii kala baxbaxaya marka shaygii maalan timirtii oo kale yaa intaasoo nooca intaasoo nooca timirtii baa noqonaysa marka likhtilaafi anwaaci saas ka wada amase beledkii baa kala duwanoo aw baladihi liikhtilaafi baladihi dhulbaa kulayl ah dhulbaa qaboobe ah laba beeroodoo midna dhulka kuulaa uu ku leeyahay midna dhulka qaboobaa oo dhulka kuulaana horey ka bislaatay tii kalena dib ay ka dhacday mid walba wuxuu ka goostay nisaab gaari maayn waa laysu geynay iyadana walxaal alcaamu caamkuna waaxidun uu yahay waljinsu jinsiguna waaxidun uu yahay waay markaa jins iyo noocuba wayna isku mid yihiin jinsigu wayna isku mid yahay waaxidun oo keliya dammahu yacni waa u geynayaa ilayhi isaga ayuu u geynayaadoo waxaa markii dambe la jaray macnaha dee iyo wixii markii hore la jaray labadaba waa laysu geynayaa fii takmiili الnisaabi nisaabka dhammaystirkiisa ayaa la isugu geynaya waaye wayudammu anwaacu الzarci markaa taas waa himaartii zarcigina waa kula mid wayudammu waa la dumayaa anwaacu الzarci zarca anwaacdiisii bacduhu barhkii ayaa la dumayaa ilaa bacdin barhka kale ayaa loo dumayaa oo loo geynayaa fi الnisaabi fii ikmaali الnisaab nisaabka dhammaystirkiisa waase goorma in ittafaqa xasaaduhumaa waa haddii goosigoodu iswaafaqo fii caamin waaxidin yacni sannad keliya gudihiisa ay isku waafaqaan wixii zarciga ahaa nin baa maalan beertiisii hadhuurka ahayd ayaa wuxuu beertay waxay u soo gooday wakhtigii maxaanku dhahdaa dayrta ayay u soo gooday sannadkaa gudihiisa xagaagiisiina waxa weeyaan waxaa soo gooday maxaanku dhahdaa mid kale ayaa u soo gooday waa isla sanad gudihii wixii markii hore go'ayna markaa nisaab ma gaadhaynin waa laisu geynaya intaa waa laisu geynayaa kii markii hore soo ga'ay iyo kii markii dambe soo markii dambe soo ga'ay labadaba waa laisu geynayaa waxaay noqonayaa markaa khamsata awsuq mar hadday gaadheen iyo wixii ka sii badan markaasaa zakadii laga bixinayaa marka xasaadkoodu inay iswaafaqaan sanad gudihii uun sanadkuna dee waa afar fasal buu leeyahaadoo afartaa fasalee khariif oo maxaan ku dhahdaa dayrtii ah iyo shiraacdii ah iyo rabiico gugiya iyo maxaa la yidhaahdaa iyo sayf oo xagaagii ah afartaa xilli marka afartaa xilli baa sanadku ka dhismaya afartaa gudihiisa hadday soo wada go-een beerihii waa laysu dumaya waa laysu geynaya wixii isku nooca laakiin gelle iyo haruur laysu geyn maayo sarreen iyo maxaan ku dhahay heedi laysu geyn maayo se raajixa waaya wuxuu yidhi wayudamu waa la duma anwaacu zarci zaraca iyo beeraha anwaacdooda bacduhu barhkiiba ilaa bacdi barhka loo dumaa fi nisaabi fi ikmaali nisaab waase goorma in ittafaqa xasaaduhumaa goosigoodu haddii uu markaa iswaafaqo fii caamin waaxidun isku waafaqo sanad keliya gudihii walaa tudammu lama dumo hamaratu caamin sanad maxaan ku dhahay himaartiisii aw amase zarcuhu yacni maaragtay zarcu caamin caam maxaan ku dhahay zaraciisii ilaa hamarati caamin aakhara sanad kale himaartiisa looma geeyo aw zarcihi yacni sanad kale zaraciisii looma geeyo macnaha wuxuu ujeedaa uun haddii laba sana ay kala duwan yihiin wixii himaara maalan cinabkii sanadka soo go'ay ee markaa dee zayb buu iska noqonayaaye waxaa weeye kii sanadkii hore soo go'ay laysu geyn maayo oo haddii sanadkii horena waxaan nisaab gaadhin kuu soo go'ay sanadkanna waxaa nisaab gaadhin kuu go'ay labadaas sane ee kala duwan laysu geyn maayo sidoo kale haddii beertaadii haruurka ahayd wax markan shantii wasaq ka yar sanadkii hore ay kuu soo go'day sanadkana wax shantii wasaq ka yar ay kuu soo go'day haddii laysu geeyana ay noqonayaan sakagoys ay noqonayaanna labadaas sane laysu geyn maayo waxaa weeye sanawaadkii waa kala tageen waa kala duwan yihiin waay saas u jeeda walaa tudammu hamaratu caamin sanad amaradii loo geyn maayo ilaa hamarati caamin aakhar loo geyn maayo aw zarcuhu yacni zarcu caamin caam zarcigiina loo geyn maayo ilaa zarcihi ilaa zarci caamin aakhara loo geyn maayo walaa cinamu walaa tudammu loo geyn maayo cinabun yacni maaragtay baalkii cinabka la odhan jiray lirutabin rutab loo geyn maayo oo iyana dee waa laba jinsiyoo kala duwan oo dee timir iyo iyo cinab wax isku shaqala maaha walaa burun burna loo geyn maayo lishaciirin sarreen iyo shaciir iyo heedna iyana laysku darin maayo oo loodhan maayo laisku dhammaystiro haddii midba uu yacni maaragtay aanu nisaab gaadhayn halaysu geeyana loodhan maayo mid walba markaa waxa weeyaan mar hadday kala duwan yihiin wax laysu keenayo oo isku nooca ma aha wuxuu idhi uma dabeetana alwaajibu waajibkii yacni shaygii waajibkee baxaya alcushuru cushur weeye toban meelood oo meel ayaa baxaysa waa goorma waa in suqiya haddii la waraabiyo beertii bilaa ma'uunatin kharash la'aan la waraabiyo iyo taklufa la'aan wadaalika tusaaluhu kalmadari roobkii oo kaleba weeye iyo wanaxwi wixii kuula mid ah wa nisfu alcushri waajibkii cushir barhkii weeye toban meelood oo meel meeshaa barhkeed weeye in suqiya haddii lagu waraabiyo bima'uunatin yacni taklufo iyo kharash iyo haw lagu waraabiyo wadaalika ka saaqiyatin saaqiyadii lagu waraabinaya oo kale weeye iyo wanaxwihaa wixii kuula mid ah halkan wuxuu ka hadlaya waxa weeyaan sidee loo bixinayaa sakadii beeraha waxaynu soo ogaannay nisaabkii waa ogaannay nisaabkii waxaynu ku soo sheegnay inuu yahay sida axaadiisu tilmaantay khamsatu awsuqin shan wasaq maaragtay baynu ku soo sheegnay axaadiisu ay tilmaantay marka waxaa la rabaa in la ogaado maxaa sidee markaa loo bixinaya zakadaasee loo bixinaya shantii wasaq ee sakagoyska ahaa markaad haysato sidee baad markaa zakada uga bixinaysaa marka way iskhilaafaysaa adoo kayf waxay u noqonaysaa kayfiyaddii waraabka beerta lagu waraabiyey oo beertaasi beer aan kharash ku bixinay tahay oo ilaahay subxaana wa tacaala roobka uu shubay beer ku baxday ama webiye iska duulaya oo socda ama ilo soconaya wixii noocaasa wixii ku baxay iyo wax taklufe iyo hawl ku baxayna baa loo kala qaadaya wixii markaa webiyadii iyo ilihii durduraya iyo maxaanku ahay roobkii samada ka yimi lagu waraabiyey waxaa weeyaan waa cushur wixii kuu soo galay unbaa toban meelood inta loo qaybiyo meesheed baa la bixinaya haddiise maxaanku dhahay waraab iyo matooro iyo ceelo la qoday oo markaa dee wax laga soo saaraya biyaha la maaragtay wadaamayn iyo wax la daraya iyo saaqiyada lasoo jexjexado maxaanku dhahay dibba kuray markaa matoor lagu xidhayo biyaha lo kor loogu qaadiyo iyo waxaas hadday jiraan waa nisfulcushri toban meeloodoo meeshii meeshaa barhkeed baa la bixinaya arrintaana waxaa u daliila xadiidka cabdillaahi bni cumar oo uu leeyahay rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh fii maa saqat alsamaa'u waalcuyuunu aw kaana cafariyan alcushru wamaa suqiya binnadxi nisfu alcushri fii saxiix albukhaari ku sugan yacni wixii samadu ay waraabiso ama iluhu ay waraabiyaan aw kaana cafariyan waraab madoontaa oo ah kuwa iyagu xididkooda yacni maaragtay ku cabba oo xididkoodaa dheer oo biyaha iyaga markaa uma baana in la waraabshaba wixii noocaasa waxaa ka baxaya cushur baa ka baxaya waaye wamaa suqiya binnadxi wixii lagu waraabiyey hawl lagu waraabiyo gacan waraa shubaha lagu waraabiyey waa nisfulcushri ayuu rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaa kaloo ka mid a xadiidkii jaabir bacanii rasuulu llahi sal alla ly slam ila alyaman wa amaranii an aakhuda mima saqat alsamaa'u wa mima suqiya baclan alcushru wamaa suqiya biddawaali nisfu alcushr oo fii saxiix ibni maaja ayuu ku sugaya xadiidkaasina kaa unbuu kula macnaya wixii samadu waraabisay ama maaragtay bacliga iyo cafariga waxaasoo isku mid oo waxaan waraabma doonta ah oo xiidkiisa iyo biyo ku cabba ama wixii maaragtay saaqiyadii wax lagu waraabiyey qalab lagu waraabiyey oo gacan ah waxaa weeye nisfulcushur sidaa ayaa markaa rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh u kala caddeeyey waxay noqonaysaa marka kefiyadda loo soo saarayo haddii la yidhaahaa maalan aynu lix boqol iyo saddexiyo konton kiilo in kastuba ka yaraynaya ninka la yidhahdo ee qaradaawi oo lix boqol iyo toddobiyo afartan kiilo isagoo ku ururinayo laakiin aladila radiya ee kitaabka la yidhahdo uu qoray subx xallaaq taxaaliil iyo maqaayiista markuu xisaabinayay adugu wuxuu leeyahay ilaa lix boqol iyo konton iyo laba iyo waxoogaa saddex iyo konton meelaha taqriiban bay ku imanaysaa taaba haddaynu qabanno waxaad odhanaysaa uun markaad cushriga cushriga markaad ku saka bixinayso oo roobkii beertu ay ku baxday wixii kuu soo baxay ee nisaabka gaadhay uunbaa toban u qaybinaysaa wixii kuu soo baxay maxaad u qaybinaysaa toban baad u qaybinaysaa halkaa wixii naatij ah ee soo baxay baa marka waxay noqonayaan sakadii aad bixinaysay oo haddaynu nidhaahno lix boqol iyo saddex iyo konton kiilo ayaaba nisaabka u yahay beertiina waxay ku baxday beer haruudhaa intaas kaaga soo go'day lix boqol iyo saddex iyo konton kiilo ayaa kuu soo go'ay lix kintaalay barmayna odhanayaan marka xisaabteena caadiga kintaallada boqolkii boqol kiilasoo kintaal lama yidhahdo ay marka intaas maxaad ka bixinaysaa tobanuu dee markaa u qaybi maxaa kuu soo baxaya yaa shan iyo lixdan soo maaha shan iyo lixdan kiilo iyo xoogaa saasumaad ku wadaysaa macnaha qaabkaasaad u dhigaysa haddaad siddeed boqoloo kiilo kiilo ay kuu soo go'do oo ay markaa roobka ay lagu waraabiyey maxay noqonaysaa markaa sakadii yaa siddeetan dhade toban u qaybi intaa meel xisaabaad u baahan tahay tobanka hayee sagaashan hadday tahay sagaashan maxaan ku dhahdaa sagaal boqoloo kiilo hadday kuu soo goday ka warran iska sagaashan kun kiilo hadday kuu soo goday ka warran yaa waa maxay waa boqol undiya saas ku wadaysaa haddii maalan la yidhahdo waa nisfulcushri oo wixii dee saaqiyadan hadda halka uu sheegaya saaqiyada waxaa la yidhahdaa laa macana labada waa la yidhahdaadoo kalligaa biyuu soo qaadaan ee laga soo jeexo webigana waa la yidhahda saaqiyada saaqiyada waxaa kaloo la yidhaahdaa wixii maxaanku dhaha biyaha sida matoorka oo kale biyaha koru qaada ee dallaaca saaqiya waa la odhanaya oo dee wax lagu waraabinayo oo takaaluf oo matoorkaa dallacaya oo kale yana saaqiyadii waa imanaysa duulaab iyo saaqiyad iyo naacuura iyo waa un qalabkaa ee soo saaraya biyaha ama awr lagu xidhayo saaniya oo biyihii ceel ka dhoraya oo markaa lagu shubaya hatta waxaa wixii hawl ku baxay oo dhan iyadu waa nisfulcushir nisfulcushirkiina waxaad ku helaysaa intii unbaad waxaad u qaybinaysaa labaatan baad u qaybinaysaa intii unbaad labaatan u qaybinaysa meesha toban ka qaybinaysa baad u qaybinaysaa labaatan oo haddii lix boqol iyo saddex iyo konton kiilo ay ahayd markaad labaatan u qaybiso maxaa halka kaaga soo baxaya yaa soddon iyo maxay soddon iyo laba iyo waxoogaa un maaragtay jajab ah ee haddii maalan uu ahaa ee yani maaragtay siddeed boqol oo siddeed boqol oo kiilo hadday kuu soo godo haruurkii ah oo aad markaa motor iyo wax ku waraabiso hawl kaaga baxday maxaa baxaya yaa afartan dhade afartan kun kiilo hadday kuu soo gooday oo waraabkii gacanta ay markaa ku baxday maxaa ka baxaya konton wakaa saasumaad ku wadaysa waayo wuxuu yidhi uma alwaajibu waajibki insuqiya waajibkii alcushru cushur weeyaan in suqiya haddii la waraabiyo biraama uuna tiin kharashlaan haddii la waraabiyo wadalika almatar iyo wanaxwihi wa nisfu alcushri waajibkii nisfu alcushri weeyaan in suqiya haddii lagu waraabiyo biraama uunatin yani maaragtay taklufa la'aan ka saaqiyatin oo kaleba weeye saaqiyaddii waraabinaysa wax waaye iyo wanaxwaha wixii kula mid oo naacuura iyo duulaab iyo waxaas waalqisطu in suqya bihimaa waalwaajibu waajibkii alqisطu yacni qayb iyo dhexdhexaad weeye in suqya haddii lagu waraabiyo bihimaa labadoodii oo tanna muxuu u jeedaa waxaa weeyaan haddiiba ay dhici karto in beertii qaybna roobka roob uu ku da'ayo roobka xaggiisa lagu waraabiyey qaybna ay tahay wax gacan iyo maaragtay kharash ku baxay iyo booydo lagu shubay wuxuuna yahayd yana see la yeelaya waa un la eegaya marba dee labadood waa la xisaabinaya un oo hadday u kala baran tahay oo markaa dee la yidhaahdo beerti lix bilood bay ku soo go'day saddex biloodna waxa weeyaan saddex biloodna waraab bay ahayd waxaa la eegaya mar kastaba intee ku baxday beertani biyihii cirka intee beertan markaa biyihii lagu waraabiyay ay ku soo baxday kaasaa laga ilaalinaya dilaya saddex bilood lix bilood bay ku soo go'day saddexna roobka ayaa yacni maaragtay soo saaray saddexna waraab bay ahayd marka halkaa waxay leeyiin waa alaatatu arbaac cushri ah ayaa markaa laga bixinaya waaye marka halkaas wey in suqya bihimaa uma dabeetana laa shay'a fiihi laa shay'a shay kuma sugnaanin fiihi fii maa dukira waxa la soo sheegay wax ku sugan dabeete ma jiro wain daaba hama daa'imu fii milkihi siniina sanawaadba milkigiisa ha ahaadeene waxa dambe markaa lagama rabo macnaha waxaa loo jeedaa haddii beertii hal mar sakadii laga bixiyo markay soo godo waatuu xaqahu yowma xasaadi mar haddii markaa sakada laga bixiyey maaha inaad tahdo beertii haddii sanadka dambe xitaa bakhaaradii kuu buuxaan oo ama meeshii bakaarkii ay aad ku guratay ee raashinka halkaa kugu jiro sanadkii dambe kuu soo golay zakaa laga rabaa maaha beertu hadday mar baxdo oo hal mar sakadii laga baxshay wax dambe oo laga doonaya ma jiraan wayaxrumu waxaa xaaraana cala almaaliki qofkii maaligga ahaa beerta lahaa waxaa ka xaaraana an yaakuna inuu cuno shayan shay inuu cuno shaygaasoo min ahamarati hamaradii iyo midhihii ka mid a aw amase yatasarafa uu ku tasarufo fiihaa hamaradii uu ku tasarufo bibaycin baac uu u tasarufay iyo wagayrihi hayrkii qabla alkharsi intaan kharsigii iyo maxaan ku dhahay qiyaastii lagu samaynin ka hor fain facala hadduu sameeyo arrimaha wax ka midana daminahu waa damaano qaadaa wuxuu lumiyey halkana wuxuu leeyahy markii beertii ay bislaatay waa geedkii cinabka iyo waa loo jeedaa iyo iyo timirtii weeyaan labadaas oo cinabkii markii uu bislaaday oo diyaar noqday geed timireedkiina isna uu bislaaday oo uu diyaar noqday marka waxaa la doonayaa waxa la yahay kharsi waa inoo hor socota in la qiyaaso beertan maxaa ka soo go'aya maxaa zakeedu noqonaysaa markay halkaa marayso inuu ninkii markaa dabe birtii iska isticmaalo oo waxna bixiyo waxna maaragtay sameeyo looma baahna ma bannaana waa in si zakadii loo ogaado isagana hadhow loogu fasaxo oo xorriyaddiisa iyo tawsicadiisa uu qaato waa in kharsi la sameeyaa haddintaan kharsigaa la samayn hadduu tallaabsadana waxay noqonaysaa dee inuu tacaddi sameeyey kharsi oo maxaa tahay waa kan wuxuu yidhi wayundabu lilimaami wayundabu waxaa la sunneeyey lilimaami imaamkii waxaa loo sunneeyey an yabcaa inuu diro khaarisan mid yani wax qiyaasa kaasoo cadlan caadila inuu diro ayaa la doonaya kaasoo yakhlusu himaara midhihii qiyaasa wa macnaahu kharsiga macnihiisuna waxaa weeye annahu ninkii khaariskaa wax qiyaasayey yaduuru wuxuu ku wareegaa xawla annakhlati geetimireedka ayuu ku soo wareegaa fayaquulu wuxuu odhanayaa markaa fiiha ay fii haadihi annakhlati min arudabi timir xaggeed kadaa intaasaa ku suganoo saac intaasoo qadar ah wayaatii waxaa ka imanaya minhu min arutabina kadaa intaas ayaa ka imanaysa oo min atamri timir ah waxaa leey waxyaabaha qarsiga layahay horta waa qowlka ay qabaan jumhuur ahlicilmi ay qabaan oo saddexda imaanba oo isku waafaqsan yihin marka abu xaniife laga reebo ee kharsigaa in loo isticmaalayo waxaa la yidhaahdo geedka cinabka ah iyo geed timireedka oo marka buduwu salaax waxaa la yidhahdo hagaagood u muuqday markaa bislaadaan oo timirtiina ay markaa bislaato cinabkiina uu bislaado waxaa la doonaya markaa in kharsi lagu sameeyo kharsigaas waxaa weeye macnihiisu waxaa la qiyaasaya beertan dhirti waa qoyantay oo kanna waa cinab oo waa qoyan yahay oo hadhow markuu engega zabiib buu noqdaa zabiibtaasaa markaa zakada laga bixiyaa timirtuna ruta markay tahay zakadii waxay baxaysaa markay jaaf noqoto waynu soo marray oo markay jaaf wuxu jafaaf noqdaan oo engegaan baa markaa ilai waxaan qoyeyna waa nuqsaamayaane markaasaa zakada laga bixinaya camaliyatulkharsi markaa waa tawsica waxyaabaha ilaahay subxaana wa tacaala uu tawsicada uu qofkan maaliga ah beertan leh loo waasicinayo oo si timirtii wixii geedkiisa u saarraa uu isaga cuno wuxuu doono maaragtay u bixiyo ee maaragtay suu doono ugu tasarrufo ilaa haddii la yidhahdo beertan marka la guro oo kadib la angejiyo oo caynkaas intaa waxa weeyaan ma isticmaali kartid ee zakadii waxa weeye hadhowta markay engegtaan la fiirinaya waxaa ku jira dhibaata ku jira culays saas darteed ba waxaa la leeyahay marka hore beertii baa loo imanaya rag khaarisa jira laba nin baa loo diraya oo kharsiga aad u yaqaan oo qiyaas yaqaan oo maaragtay dhirta yaqaana geedka buu dul imanaya geedka markuu dul yimaado ku wareego geed geed baa loo qiyaasaya wuxuu leey geedka kan rutab waxaa ku yaala rutabka waa timirtan qoyana ku taallaa waxaa weeyaan labaatan kiilo hadda luqadaynu garanayna saac hadda cidina garanaysa laga yaaba labaatan kiilo oo rutab ayaa saaran waxaase ka imanaya maxaan ku dhahay toban kiilo oo timira marka waa fahtay sooma ahay ilaa rutabka lagu jeeda macnaha waxa weeye waa waa timirtan qoyana miiddeedii leh waa dhan marka la gure ee meeshii baydarkii meel yidhaahdo la geeyo oo la dhigo way engegaysaa markay engegtana maxay noqonaysaa wixii marka hore ahayd waa ka nuqsaamaysaa ninkana waa nin xariifa marka khabiir ah oo ahlu khibraha loo diraya geedkii cinabka ahaa waa midhaha cinabka ee buurbuuran ee markaa qoyan ee maaragtay iyana waa waa iska rutaba oo kale webinaya wuxuu leey geedkan waxaa ka soo baxaya intaas oo kiilo ayaa saaran oo rutab ah waxaana ka imanaya intaasoo zabiib ah intaasoo zabiib ah halkaa kharasga markaa geedgeed marku saa u qiyaaso dhirtii oo dhan baa laysu geenaya beertii markaa maxaa ka soo baxay baa leeyahy wuxuu leeyahy markaa waxaa weeyaan maaragtay toban saac maxaan ku dhaha diba ku uranya ama maaragtay waxaad odhan kartaa haddaad doonta siddeed boqol oo kiilo oo rutab ah ayaa maxaan ku dhahay saaran ama kun kiilo oo rutab ayaa saaran marka maxaan ku dhahay timir ahaan loo egana waxaa ka imanaya toddoba boqol oo kiiloo timira ka soo go'aysa ka soo ka soo ka soo baxaysa warka ma fahanteen soo maaha halkaasaa xisaabtii ha dhowto marka intaa la sheego la iska teg ninkii geed kalaa maxaa markaa uu samaynaya waxaad iska cunatay adugu hawshaada dumadaadu bay dee saarantay hawshan warka xukunkii lagu siiye aduu timirtaada iska isticmaal rutabkaaga iska isticmaal cinabkaaga isticmaal waa laguu sheegay ha dhowto un marka uun ay wixii ku engegaan hawsha ku dhammaato ba waxaa lagaa doonaya maxay nisaabkii laguu sheegay intii ka baxaysay waa intaa macnuhu daliilkeeduna waxa weeye xadiidkii abu xumayd asaacidi oo uu yidhi ghazawnaa maca الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam ghaswata tabuuk falama jaءa waadi اlqura markii rasuulka iyo saxaabadu waadi اlqura yimaadeen ida imra'atun fii xadiiqatin laha bise haweeney baa beer ay leedahay oo geedtimireed beertimireed ah ayay soo mareen markaasaa rasuulku wuxuu ku yidhi ukhrusuu yani qiyaasa saxaabadii buu la hadlayo barragii yaqiinow eega beerta inta maaragta wakharisa rasuulu lahi sal lla alay slam casharata awsuqin toban wasaq ayaa markaa lagu maaratay kharsigeeda ay noqotay fa qaala laha axsi maa yakhruju minha haweeneyda wuxuu ku leey markaa ilaali yani markaa kaylka iyo waxa ka soo baxaya ee xifdi macnaa waa yani la soco intaa weeye bay noqotay waxa la yidhaahdo ee marka la la qiyaasay marka waa inaad eegaataa wixii haddii bakuulaalowta ka soo baxaya ee lagaa doonayo inaad markaa la baxayd waa inaad xisataa saa isku yidhi rasuulku salawatu ullahi wasalamu aleh ahlu khaybar ku dhowdaa rasuulku wuxuu diray cabdillahi bin rawaaxa oo markaa hawshan aad u yaqiinay birtimireedka markaa isaga ayaa odhan jiray geedka intaasa ka baxaysa geedka intaasa ka soo gohaysa geedka intaas saasuu odhan jiray marka cabdillahi bin rawaaxa oo hawsha raggii loo qaybiyey ka mid ahaa marka taas buu ma halka tilmaamaya wuxuu yidhi wayundabu waxaa loo suneeyey lilimaami imaamkii an yabcaa inuu diro khaarisan nin khaaris ah oo macnaha qiyaasa kaasoo cadlan caadila kaasoo yakhrisu qiyaasa ahimaara yani midhaha maahan kule qiyaasa marka waa geedka cinabka iyo zabiibta wa macnaahu kharsiga macnihiisuna waxaa weeyaan annahu khaariskii yaduulu xawla annakhlati geedtimireedkii buu ku wareegayaa fayaquulu wuxuu odhanayaa fiihaa ay fii haadihi annakhlati waxaa ku sugan min aruabi ruab xaggeed kadaa ay miqdaara kadaa intaasoo saac baa ku sugan waya'ti waxaa imanaya minhu min aruabi xaggiisa waxaa ka imanaya kadaa intaas oo saaca baa ka imanaya oo min atamri timir xaggeed ah hadda intaasaa saaran waxaana ka imanaya timirahaan marka loo eegay in gegtana intaasa ka imanaysa odhanaya maxaa la samaynaya markaa wayudamminu almaalika wayudamminu wuu dimnisiinayaa waa waa tadmiininayaa damaanaqaad buu saarayaa saacigii ama imaamkii almaalika ninkii beerta lahaa nasiiba alfuqaraa'i fuqarada nasiibkoodii ayuu markaa damaanaqaad saaraya bixisaabi mutalabisan xaaluu nasiibkaas ku dheehan yahay bixisaabihi ay bimaa qadarahu alkhaarisu xisaabkiisa wuxuu qadaray ninkii khaariska ahaa isagoo markaa dee laga eegayo fii dimmatihi dimadiisa dumadiisa kaa maaliga ayuu markaa damaana qaadsiinaya taa macnaheedu maxay tahay markii arrintaa la ogaado oo khaariskii ninkii wax qiyaasayay beertii uu sheego waxa saaran rutab iyo waxa timir ka soo baxaya wuxuu odhanaya markaa ee waxaa damaanadii laga rabaa marka xoolaha kan isticmaal marka waa loo fasaxay laguu sheegaya marka inta kiile meesha ka soo go'aysa wixiidna waa lasa garanaya dee maxaa weeyaan rubulcushri maxaa nisfulcushri iyo cushri labada un mid weeye marba beerta wixi la waraabay taasina u noqonaysa marka waxaa damaana qaadkii xilkiisii la saarayoo dumada ay ka saaran tahay xisaabtii meesha ninkan khaariska u qiyaasay ninkii maaligahaa maaligow tasarufkaaga adigaa leh waxaa lagaa doonaya waxaa weeye masaakiintaa kugu timaado intaa kugu timaado marka wakaas ay wayudamminu wuu damaana qaadsiinayaa oo macnaha waxa weeyaan inuu damaano qaado oo xil qaado ayuu saarayaa saacigii ama maxaa la yidhahdaa xaakimkii almaalika ninkii beerta lahaa nasiiba alfuqaraa'i fuqarada qaybkoodii bixisaabihi mutalabisan xaalu nasiibkaasi ku dheehan yahay bixisaabihi xisaabtii maxaan ku dhahay khaariska iyo miqdaarkii isagoo ku dheehanoo halkaa laga eegayo ayaa fii dimmatihi dimmat lmaalik ayuu damaano qaadsiinaya dusha adeega kaa saaran tahay xilkaa nasiibkii fuqarada adaa lagaa sugay oo intaasa wayaqbalu wuu aqbala almaaliku ninkii maaliga ahaa daalika tadmiinkaa waxaa la damaano qaadsiiyey wuu aqbalaa fayantaqilu waxaa guura markaa xiinaydin wakhtigaas mar hadduu aqbalay xaqulfuqaraa'i fuqarada xaqeedii wuxuu guuraa minhu yacni timirta xaggeedii iyo cayntii timirta intuu ka guuraayo wuxuu u guurayaa ilaa dimmatihi ninkan maaliga dumadiisu fuulaya oo markii hore fuqaradu dee beerta wax ka soo go'aya xoolahoodii halkaasay u saaraayeen kaasay wax ku lahaayeenoo xoolaha marka dee beerta soo gooday waa lagula yeeshay beertaad ugu madahid fuqaradaa qayb xoola leh laakiin markii kharsigu dhacay oo hawshii la qiimeeyey ninkana korkiisa la furo ninkan loo fasax wixiisii adaa lagaa rabaa intaanad bixiso ninkii beerta lahaa marka sakadii fuulaysay beertan ee xoolihan halkan saarrayd dumadii ninkanay ku wareegto hadda isagu waxoo dhanba wuu faasixi karaa iska iibsan karaa lakiin maxaa laga doonayaa un intaasaa laga doonaya markaa dee xisaabsanoo oo go'aan baa laga doonaya waaya walahu markaa maalig waxaa u sugnaaday bacda daalika yacni xaqii mar hadduu soo guuro dumadiisa soo soo furay waxaa u sugan adtasarufu tasarufkii ayaa u bannaan oo iibin iyo maxaan ku dhahay muquuna ku bixin iyo sadaqada isaga iska gaara iyo waxaasoo dhan ba isaga iskale waaya fain talifa haddii markaa himaartii ay talafto biaafatin aafa hadday ku talafto aafadaasoo samaawiyatin samaawiya xagga alla ka timi bacda daalika tadmiininta kadib markii la damaano qaadsiyo la yidhi wixii la qiimeeyo dushaad ay fuushan tahay la yidhi saqadatii zakaadu zakadii waa dhacday waxaweye beertii sideedii bay markaa isaga habaysnayd wixii waa la dhammeeyey waa lagu kala farxashay waxa weeye duufaan iyo dabaylaaba ilaahay intuu ku kacshiy ama haamada iyo waxbaa intuu galay baaba finish beertiiba subaxii damba maxaabaad ii haysaa badde maxaabadde aan gacan ku haysta haddaanay ninkii maaliga ahaa waxba gacan uguma jiraan maja laguma leh mar haddii isagu aanu wax ta- ee, maarata xaggiisa ahayn waxaa lagu- lakiin hadduu intuu gerigeedaba wada guurto faasaxo waa lagu leeyahay faariqi kala galo haddii aafa samaawiya timaado isagu aanu awood ku lahayn waxba dee lahoo sheegan maayo laakiin hadduu isagu markaa tasarufkii loo ogolaado wuxuu dhan u faasaxo oo iibsho waa laga doonaya dumadiisa ay fuushan tahay wabillahi tawfiiq subxaanaka allahuma waxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta bacdin ee zakadoodii ayuu ka hadlayaa Ee, wuxuu leeyahy musanifku raximah allahu tacaala man malaka min aldahabi waalfidati nisaaban xawlan lazimathu azakaatu man axadka malaka milkiya min aldahabi dahab xaggii iyo waalfidati wa min alfidati fida xaggeed nisaaban nisaab qofkii milkiya ee, xawlan xawl milkiya sanad lazimathu qofka waxaa ku laazimaysaa azakaatu zakadii ayaa ku laazimaysaa oo qofkii dahab iyo fido labadaa macadin haysta oo nisaabna milkiya ee xawlna ay gaadho sanadka ku soo wareego waxaa ku laazimaysaa zaka ayaa ku laazimaysaa waxaa ugu horraynta dahabka iyo fidada oo labada macdin naqdaynna waa la yidhahda zakaatu naqdaynna waa la yidhaahdaa waciid weyn baa ku soo arooray haddii zakada laga bixin waayo oo ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa ku leeyay waladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili اllaahi fabashirhum bicadaabin aliim yacni kuwa aan dahabka iyo fidada ka bixinaynin ee kaydsanaya oo aan jidkii ilaahay ku bixinaynin cadaabigu bishaare aliim ah yowma yuxmaa calayha fii naari jahannama fatukwaa biha jibaahuhum wajunuubuhum waduhuuruhum haada maa kanastum lianfusikum faduuquu maa kuntum taknizuun oo ibnu cumar wuxuu leeyahay eh, maa uddiya zakaatuhu falaysa bikanzin wixii zakadiisa la bixiyaa kanzi maaha imaam albukhaarina wuu u baabaystay baabu maa uddiya zakaatuhu falaysa bikanzin Eh, marka shuruud buu leeyahay halkan uu ku taxay oo ku tilmaamay naqdaynkaas ama dahabka iyo fidadu shuruudda ay markaa ay ku waajibayeen zakadoodu eh, sida ay maaragtay meelaha qaarkoodba dee xoolihii ay ka waafaqsan yihiin horta nisaab waa inay gaadhaan isagaa nisaabka kuu sheegay intuu yahay xawlkuna waa inuu soo wareego xawlku waa inuu soo wareego oo sida xadiidkii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi alxawl oo wariyey tirmidi iyo abu daawuud waana xadiis saxiixa zaka male maalka ilaa ay xawlkiisu soo wareego milkina waynu jiraa man malaka buu ku yidhi marka milki taami waa inuu jiraa oo qofkani waxaan inuu leeyahay xoolahan markaa dee dahabkan iyo fidadan zakada laga doonayay waa inuu milkiyey waxaa laga qaadanayaa khud min amwaalihim sadaqatan maalkooda waa waxa qofku uu leeyahay oo idaafada loo idaafaynaya waxay keenaysaa almilkiya wax leeyahay keenaysaa oo waxaa ka baxaya markaa milkiyada xoolihii zakawaadka ee dawladdu ay ururisay ee la soo ururiyey ee gacanta lagu hayey xoolahaas waxa weeyaan dee maaha zaka laguma laha wixii awqaaf ah maalkii awqaaf ah ee dad fuqara'a waqafa looga dhigay ama masaajidda waqaf awqaaf looga dhigay amwaashaas oo dhan wax zakaa laguma laha waayo milki ma aha waxaa kaloo iman kara alfaraaqu min addayn daynna waa inuu markaa difaaru ka yahaado haddii nisaabka ay wixii gaadhaan haddana uu dee eh, ama in ka badan lagu leeyahay ama isaguba lagu wada leeyahay dayn ama barhkii lagu leeyahay oo nisaabka ka hoos marayo iyaduna waxay noqonaysaa markaa inaan ee dee aan zaka meesha jiraynin marka shuruudahaas ayaa muxuu noqonayaa shuruudaha maxaanku dhahdaa la doonayo in la helo marka qofka dahabka iyo fidada ay sakadu laasimayso wa nisaabu dahabi dahabka nisaabkiisu cishiruuna mihqaalan waa labaatan mihqaal mihqaal iyo diinaar waa isku mid ama cishiruuna diinaar labaatan diinaar wa sakaatuhu sakadiisuna labaatankii mihqaal nisfu mihqaalin mihqaal barhkii weeyaan ama nisfu diinaarin diinaar barhkii weeye wanisaabu alfidati fidada nisaabkeedu mi'ata dirhamin laba boqoloo dirham weeye khaalisatan xaalay tahay mid saafi ah oo wixii kale macaadina sida naxaasta oo kale iyo wixii kale dhex geli karo o dhan ka saafi ah laba boqoloo dirham oo saafiya waa inay ahaataa wa zakaatuhu fidada zakaadkiisuna yani macanaa labada boqoloo dirham khamsatu daraahima shan dirham weeyaan khaalisatan xaalay tahay mid saafi ah oo miisaankeedu uu saafiya ama waxa gush aana lahayn walaa zakaata zakaa kuma sugna fii maa aladii maalkii duuna daalika intaa wixii ka yar oo labaatan midqaal wax ka yaroo dahaba zaka laguma laha oo laba boqoloo dirham oo fidaa wax ka yar zaka laguma laha labadan marka macadin in laysyar dul taaga waa muhim si loo fahmo labadan nuquud ama labada naqdi oo dahabka iyo fidada waa laba macdan oo nafiis ah oo qaali ah oo ilaahay subxaanah wa tacaala uu yani shareecada axkaama ku soo dejiyey waxyaabaha si gaara loogu doortayna waxaa ka mid a waa laba maxaanku dhahdaa xagga habaadkooda inay sugnaanayaan oo wixii sidooda ahaanayaan fidadu waa baashan qalinka ay yidhaahdaan hadiyo goor maaragtay nooca alcada dadka qaarkood ilkaha ay gashadaan ayaa la yidhahdaa fida la yidhaahdaa marka isma beddelaan oo ma noqdaan wax la yidhaahdo ma maaroobaan oo maxaanku dhahdaa takyiir kuma dhaco aalaaba waxaana adag in kish lagu sameeyo oo mid yar iyo kaa la samaysto iyana waxoogaa waxa weeye waa adagto markii waa la fahmi karaa waxaa kaloo iyana loo doortay in kimye fara badan dee adduunka laga helayo waxyaaba kale loo doortay waxaa ka mid ah in tajziya ay geli karto oo wixii la googoyn karo oo wax yareer laga dhigi karo oo si la doono loogu tasarufi karo wax yareer laga dhigi karo la googoyn karo la yaryarayn karo la badin karo saasoo kale marka asalkeedu dahabka iyo fidadu labaduba wax lagu macaamili jiray intaan rasuulkaba la soo dirin salawaatu ullahi wasalaamu calayhi nimankii carbeed way ku macaamili jireen oo adduun adduunweynu way ku macaamili jireen sida ilaa haddaba loo isticmaalo oo waxbaa lagu kala iibsan jiray oo waxa qiimalo wax lagu kala gataba dahabka iyo fidadu bay ahaayeen oo dahabku suuratu danaaniir diinaar buu ahaa danaaniir baa laga dhigayey fidaduna waa daraahim marka laba dawladood marka adduunka wakhtigii dee rasuulka intaan lasoo bixin adduunkaba ka jiray oo xilligii rasuulka lasoo saarayna joogay oo nimankii roomka ahaa ee bisantah lo odhan jiray iyo faris labadaas baa marka nuquudda dahabka nimankan roomku ama dowlatulbisanta waxay ahaayeen lacagtoodu dahabkaasay ahayd oo dahabku markaa wax miisaaman oo sida qataadicda lacagta qataadicda ahaan jirtay oo kale ayaa markaa calaa suurati danaaniir loo sameeyey bay ahayd oo iyaga markaa lacagtooda asalkaabay ahayd nimanka la yidhahdo maaragtay faraskuna iyana daraahimta isticmaali jireen oo fidada ka samaysan caalamkan carabtuna markaa waa la isticmaali jiray oo reer maka oo kale yaani taa madruubka ah ee la soo diyaariyey ee lacag ahaan loo diyaariyey iyo mid sabaa'ik la yidhaahdo ama maaragtay qaybo iska googo'ona si macdanteedii ah oo aan iyadu markaa loo diyaarin lacag ahaan laakiin sida lagu miisaamayo intaba way ku macaamili jireen marka wax miisaan la yahaabay iska lahayd oo ardaasha waxa la yidhaahdo rodolka ayaa markaa miisaankeedu ahaa iyadoo calaa maalan labaiyo toban waqiyadood rodolku waa labaiyo toban waqiyadood yani qaabkaasi oo habaysnayd yani maarata labaiyo toban wuqiyadood ama waxaa la yidhahdaa wuqiyadda barhkeedna annashu bay yidhaahdaan oo nisful wuqiya ah nusuuqiyaha markaa wuxuu noqonayaa labaatan dirham ee waxaa kaloo ka sii yar waxa la yidhaha nuwaah ay yidhaahdaan oo shan dirham ah markaa qaabka noocaasay u isticmaali jireen oo rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waa kii xadiidka ku lahaa almikyaalu mikyaalu ahli اlmadiina wاlwasnu wasnu ahli maka kaylka iyo wax lagu beeggalagalameeya waa ka reer madiina miisaankuna wii miisaanka ahlu maka weeyaan saa darteed miisaankaas shay muctabara ayuu ahaa oo sharciguna markaas sugay xadiidkaas fii riwaaya alkhaliil ay ku sugan yahin xadiid saxiixa marka haddaba midu waliba nisaab bay leedahay fidadu nisaab bay leedahay markay intaa gaadho ee zakadii laga doonayo dahabkuna nisaab buu leeyahay isaguna markuu intaa gaadho zake laga doonayo waxaa lagu ijmaacsan yahay marka fidada laga hadlayo fidada marka laga hadlayo waa laba boqoloo dirham laba boqoloo dirham maxaa ka baxaya way inoo soo socotaa rubulcushur weeye waxaa u daliila xadiidka cali radi allahu canhu uu leeyahay rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi idaa kaanat laka mi'ataa dirhamin waxaala calayha alxawlu fa fiiha khamsatu daraahim haddaad haysato laba boqoloo dirham xawlna uu ka soo wareego oo sannad uu soo dhammaado hal sana aad haysatay laba boqoloo dirham oo fida ah waxaa ka baxaya shan dirham baa ka baxaya waa rubulcushur boqolka labaiyo bartan xadiidkaasna waa abu daawuud baa wariy waa xadiid saxiixa fii saxiixi sunani abi daawuud buu ku sugan yahay waxaa xadiidka bukhaari muslim baa isku waafaqsiina uu leeyahay oo rasuulku yidhi laysa fii maa duuna khamsu awaaqin min alwariqi sadaqatun yacni wax shan wiqyadood shan wiqyadood oo fidaa wariqu waa fida fabcasuu axadakum biwariqikum haadihi ila almadiina oo waxbaa lagu kala gadanayay marka waa fidadaas oo macdanka oo lacag adde markaa booska iyo lacagta taagan marka waxa weeyaan shan wiqyadood oo fidaa wax ka yar sadaqa kama waajibin baa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka wariqaas waxaa loo jeedaa waa waa fidadii madruubka ah ee la diyaariye la garaacay ee lacag ahaan loo diyaariyey baa wariq la yidhahdaa marka haddii la yidhi amsa khamsu awaaqin shan wiqyadood weeye nisaab ama la yidhi waa waa waa mi'atay dirham isdiidi maayaan waayo say ku imanaysaa waxaa weeye labada boqolee dirham ee wiqiyadii waxaynu soo sheegnay inay tahay afartan dirham wiqiyadii waa afartan dirham nusuuqiyiina waa labaatan dirham haddii markaa shan wiqiyadood nisaabku uu yahay wiqiyadiina ay tahay afartan dirham maxay noqonaysaa markaa shan maxaad ku dhufanaysaa afartankii shan ku dhufo maxaa ka soo baxaya laba boqol laba boqol dirham markaas ka yimaadeen marka haddaad aragto xadiidka ku odhanaya khamsa awaaqin laysa fii maa duuna khamsa awaaqin sadaqa shan wiqiyood wax ka yar sida kuma waajibin iyo mi'atay dirham laba boqoloo dirham oo fidaa ayaa nisaabka isma diidana waayo shanta wiqiyadood baa wiqiyadii waxay tahay afartan dirhamay tahay shantunbaa afartan lagu dhufanaya laba boqol baa kuu soo baxaya waa laba boqoloo dirham halkaas ka timi waayahay marka wax ka yarna wax zakaa laguma laha oo xadiidka anas wa fi riqati rubcu اlcushri fain lam yakun إila tisciina وamia falaysa fiiha shayء إila an yashaaءa rabuha xadiidka bukhaari buu ku sugan yahay yaعni riqadii oo fidadii ah waa rubcu اlcushr rubcu اlcushr weeyaan boqolkiiba yani waa labaya badh waa toban meelood oo meel meeshaa rubaciid meeshaas rubaciid oo haddii qofku haysto boqol iyo sagaashan yacni maaragtay fidaa dirham oo fidaa uu haysto waxba laga dooni maayo ilaa an yashaaa rabbuhaa ninkii lahaa inuu doono isagu markaa uu bixinaya mooyaane fataawa ibnu taymiya mujalad shan iyo labaatanaad safxadda labaiyo toban waxaa ku sugan fa nisaabu alwariqi alatii yajibu fiiha zakaatu mi'ata dirhamin calaa maa fii hada alxadiid wahuwa qowluhu hamsu awaaqin min alwariq wahada mujmacun calayh arrintaa waa lagu ijmaacsanyahay oo dee hadda wiqyada lama isticmaala adduunka adduunka garaam baa la isticmaalaa kilo garaam iyo garaam waxa la yihahda oo garaamku dee jus ka mida iyo kiloga marka waxa weeyaan see lagu ogaanaya marka haddaba shantii wiqyadood shantii wiqyadood ee fida waa imise garaan bay noqonaysaa si nisaabkii garaam ahaan loo ogaado ile marka hore intaynaan bal awraaqdan hadda adduunka la haystay ama shilin ama doolaar ama dirham ama riyaal ama waxaan adduunka lacag laga haystay waraqda intaynaan u gudbin asalka waa in marka waad fahantaa asalku halkaasi ka timi marka asalka horta waa inaad garataa marka waxaad ku ogaanaysaa dirhamka dirhamka fidada ahi waa laba dhibic sagaal boqol shan iyo toddobaatan yacni waa saddex oo garaam saddex garaam oo wax yarla ayaa halka dirham u noqonaya markaad rabto inaad ogaato labadii boqol ee dirham ee fidada ahaa ee nisaabka sakada ahaa imise garaam weeye maxaad samaynaysaa marka labadii boqol baad waxaad ku dhufanaysaa qiimaha dirhamku garaam ka yahay waad garatay soo ma labadii boqol marka maxaad ku dhufanaysaa laba dhimic sagaal boqol iyo shan iyo toddobaatan waxaa kuu soo baxaya shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fida ah marka qofkii haysta shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fida ilan dad baa fidada iyo macaadinta hadda haystaba ninka intaa haysta fidadaas oo baasha adduunka waa lagu hayaa dee soomaaliya bay hadda naadirka taan lagaba helinaya laakiin saraafka waad ka helaysaa fidadii buu aad ku sara iibsanaysaa oo la hayaa marka waxa weeyaan shan boqol iyo shan iyo sagaashankaa garaam oo fidada ah qofkii haysta oo sanadna ka soo wareego baa waxaa laga doonaya markaa inuu bixiyo yani waxaa la yidhaahdo rubculcushir inuu bixiyo wuxuu bixinaya insha allah waa ka hadli doona taasi waxa weeyaan marka fidada laga hadlayo halkaasi ku qayoota dahabka haddaynu u nimaadno dahabku waxa weeyaan nisaabkiisu calaa qowli jumhuur culamaa almuslimiin waxa weeye sida xadiidku sheegay cishruuna diinaar ama cishruuna miqaal addiinaaru huwa almiqaal diinaarka iyo miqaalku waa isku mid marka aqwaal shaada ah ayaa jira oo xasanulbasriga laga soo guuriyey oo aan markaa ictibaar lahayn oo odhanaya nisaabka dahabku waa afartan diinaar laakiin qowlkaasi waxa weeye macno weyn male walaysa kullu khilaafin jaa muctabara ila aladii lahu xadun min annadari khilaaf kastaaba hadda dee in muctibaar ma leh wixii daliil wata mooyaane in marka uu yahay cishiruuna miqaal ama cishiruuna diinaar maxaa u daliila xadiidka daaruqudni sanadkiisa uu ku wariyey min xadiidi camr bni shucayb can abihi can jaddihi can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam qaala laysa fii aqali min cishiriina miqaala min الdahabi walaa fii aqali min miئatay dirhamin sadaqatun wuxuu xadiidku leeyahay labaatan miqaal wax ka yar oo dahab ah wax zakaa laguma laha irwaahu lqaliilka raqamka siddeed boqol shan iyo toban ayaa xadiidkaa ka eegaysa waa saxiix xadiidka abi daawuud uu wariyey fii saxiix abi daawuudna ku sugan raqamka kun shan boqol saddex iyo toddobaatan walaysa calayka shayun yani waa dahabkii walaysa calayka shayun waxba korkaaga maaha ninkii dahabka lahaado xataa yakuuna laka cishiruuna diinaaran ilaa labaatan diinaar oo dahab aad haysato fain kaana laka cishiruuna diinaaran haddii labaatan diinaar aad haysto dahaba waxaala calayha alxawlu fa fiiha nisfu diinaar sanadna uu ka soo wareego diinaar barhkii baad bixinaysaa oo rubculcushrigii noqonaya arrintaas markaa camalkii saxaabada iyo taabiciintii waa ijmaacba a'immada qaarkood ay soo naqeen ee arrintu inay saarta oo shaafici wuxuu leeyahy laa aclamu ikhtilaafan fii anna laysa fi dahabi sadaqatun xataa tabluga cishriina khilaaf ma ogi buu yidhi yacni maaragtay dahabku haddii uu dahabka inaanay ku sugnayn wax zakaahi ilaa labaatan diinaar ay gaadho fa idaa balagat cishiriina fa fiiha azakaatu kitaabka alum ayuu ku keenay masalada imaamu shaafici halkii aynu akhriyayna mujalladka shan labaatanaad oo fataawaa ibnu taymiyana wuxuu leeyay wa ama nisaabu dahab faqad qaala maalikun fi lmuwaطa maalik kitaabkiisa muwaطa wuxuu ku sheegay assunnatu allatii laa ikhtilaafa cindana sunnaha aan agteeda khilaaf ka taagnayn waxa weeye ina azakaata tajibu fii cishiriina diinaaran zakadu waxay ka waajibaysaa labaatan diinaar waliba wuxuu leey faqad xakaa maalikun ijmaaca ahlmadiina ahlmadiina ijmaacoodii ayuu soo naqliyey marka waxa weeye dahabkana axaadiistu waxay sugtay oo rasuulka ka sugan labaatan diinaar ama cishuurna mihqaal oo isku mid ah marka miisaanka hadda aynu hayno oo oo garaamka ama kilooga ah kilo garaam garaamiska waxa la yidhaahdo marka lala aado ee miisaankan hadda sharciga marka lala aado wuxuu noqonayaa halka diinaar waa afar dhibic shan iyo labaatan garaam halkii diinaar wuxuu u dhigmaa arbaca faasila khamsa cishiriin yacni afar garaam iyo rubuc markaad rabto inaad ogaato haddaba labaatankii diinaar ee xadiidku sheegay waa imise garaam garaamka hadda la isticmaalay dahablu uu isticmaalayo dadku ay yaqaaniin muxuu noqonayaa waxaad ku helaysaa oo nisaabka ku soo baxayaa labaatankii diinaar baad maxaad ku dhufanaysaa qiimihii halka diinaar oo maxay noqday afar dhibic shan iyo labaatan markaa labaatankii waxaad ku dhufataa afar dhibic shan iyo labaatan maxaa kuu soo baxaya shan iyo siddeetan garaam khamsa iyo tamaaniin garaam baa kuu soo baxaya waxay noqotay markaa nisaabkii dahabku shan iyo siddeetan garaam baa nisaabka dahabku noqonaya markaad halkii diinaar oo ahaa afar dhibic shan iyo labaatan aad ku dhufato labaatankii xadiidku sheegay ee nisaabka ah muxuu noqday shan iyo siddeetan garaam halkaas shan iyo siddeetan ka soo baxaya taa macnaheedu waxa weeyaan in ay noqonayso marka qofkii haysta shan iyo siddeetan garaam oo dahab ah oo sanadna uu ka soo wareegay waxaa weeye waxaa laga doonaya zakaa laga doonaya ninkii haysta shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fida ah oo sanad ka soo wareegay xaala calayhi alxawl zakaa laga doonaya labadaas macdan qofkii haysta zakaa laga rabaa zakadii marka waxa weeyaan intee laga bixinaya waa rubculcushr waa ijmaac iyadu rubculcushri weeyaan sida xadiidka saxiix albukhaari ku sugan min xadiidi anas oo uu leeyahay abubakar baa wuxuu u qoray markaa kitaabkii markii uu diriyey baxrayn ayuu risaalo u qoray oo sidii marka ay lahaayeen ansibada iyo si la yeelayo wa fi riqati fii miatay dirhamin rubcu lcushr fain lam takun ilaa tisciina wa mia falaysa fiiha sadaqatun ila an yashaa rabbo iyo xadiidka ibni cumar ee rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wa fi riqati rubcu lcushr markaa rubculcushrigaas bay noqonaysaa in laga bixiyo waajib ama dahab ha ahaato ama waxa la yidhahdo fida ha ahaato rubculcushriga markaa dariiqada ugu fudud ee aad ku heli kartaa waxaa weeyaan wixii aad haysatay ee markaa dahab ah ama fida ahaa ayuunbaa afartan loo qaybinaya ayuunbaad afartan u qaybinaysa waaxid cala arbaciin oo kalun bay iska noqonaysa ama laba faasila maaragtay labaiyo badh boqol kiiba labaiyo badh baad ku dhufanaysaa markaad ka saartid faasilada ka saartid oo isla imanaysa labaduba tusaale maalan ninkii haystay laba boqoloo garaamoo dahabah laba boqoloo garaamoo dahab ah qofkii haystay oo xawlo uu ka soo wareegay wuxuu samaynayaa labadii boqol buu wuxuu u qaybinayaa afartan buu u qaybinaya laba boqol afartan u qayb maxaa soo baxaya yaa ragga xisaabta ahwey maxaa soo baxaya yaa shan baa soo baxaysa shan garaam wey saasun baad samaynaysa qofkii haystay maalan fidadii ka soo qaad lix boqoloo garaam oo fida ah lix boqoloo garaam oo fida buu haystaa haye maxaa la yeelaya iyadana yaa haya see la saynaya afartan u qaybi maxaa soo baxaya shan iyo toban baa soo baxay oka hamsana cashar baa soo baxay waayo marka halkaa waxaad ogaatay fido iyo iyo waxa la yidhaahdo iyo dahab baad ogaatay waxaa u baahnay inu ka hadalno markaa haddaba lacagti inagu marka hadda fidana ma hayno dahabna ma haysano dee dadka dukaamo gaargaar iyo waxay gaamaayaan meesha maxaan ku haynaa waraaqaynu hayna caashiyo shilin baa la yidhaahdaa doolaar baa la yidhaahdaa dirham baa la yidhahdaa kale oo dee adduunka laga isticmaalo aan kii sharciga ahayn riyaal waxa la yidhaahdo boqolaal nooc ama kumanaan nooc oo lacag oo awraaq ah ayaa adduunka laga isticmaalaya sidee markaa sakada looga bixinaya a'immada qaarkood waxay leeyihiin horta waxaa la ysku hayaa ma waxaa la raacinayaa la haleeshiinayaa fidada ili way kala duwan yihin oo fidadiina waxay noqotay shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam weeye markaa nisaabkeedii mise dahab baa la haleeshiinaya shan iyo siddeetanka la haleeshiinaya ila marka hore awraaqda tani awraaqdan way qiimaysan tahayoo waa wax qiimo lahoo booskii fidada iyo booskii dahabkay joogaan oo lacagta waxbaad ku gadanaysaa waxbaad ku iibsanaysaa marka amaniya wax leeyahay bay leeyihin qiimay leeyihiin marka waxaa la haleeshiinaya awraaqun iskama ahee waxay daba socdaan labadaa macdan ee qaaliga ee qiimaha leh baa la raacinaya halkaasay daba socdaan horta macnaha way adag fahantaan marka waxay leeyihin qaarkood ha la dabageliya fidadii oo taas iyadoo hadalba male waa iska mujmac calayhi in fidada la dabageliyo oo la yidhaahdo maxaanku dhahdaa fidada ha la raaciyo oo ninkii haysta shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam oo fida ah qiimaheeda wuxu dhigmo oo lacag ah baa sakadii ku waajibtay oo taa waxay yidhaahdeen qoladaas waxay ka eegaysa xagga anfaca oo macnaha waxa weeyaan fuqarada taasaa u anfac badan sababtoo ah cadad fara badan baa sakadii ku waajibaysa waayo fidadu way ka jaban tahay dahabka innagu hadda garama mayno maanta fidadu intay joogto lakin waan garan karaa dahabka maanta joog waayo somaaliya dahabka halka isticmaala laakiin caalam weyne haddaad tagto oo de caraba ay dhex tagto waad ogaan kartaa fidadu maanta intay ka taagantay qiimaheedu marka qolyahaas waxay haleeshiiyeen lacagtii nooc kastaba ha haatee waxay raacinayaan fidada ha la dabageliyo oo laba boqoloo dirham oo fidaa oo qiimaheedu yahay marka la eego miisaankeedu yahay shan boqol iyo shan iyo sagaashan garaam marka la eego taa qiimaheeda oo lacaga qofkii haysta ama doolaar dheh ama dirham dheh ama waxaa taha shilin dheh qofkaas baa waxaa ku laazimaya zaga ku laazimaysa sanada ka soo wareegay aymo kale waxay leeyihiin maya dahabka waa in la dabageliyaa waayo fidadii ilaa wakhtigii rasuulka laga soo bilaabo aad bay isu beddeshay qiimahoodu hoos dhac badan baa ku yimi waxaad mooddaa marka inay aad qiimaheedii markaa oo qof aan wax badan ba haysan laga yaabo markaa sakadii inay fuusho oo xaggaa marka laga eega bay leeyihiin waa waa qiimo beesha xag kale marka laga eegana waaba naadir bay noqoto waa la la'yahay oo caalamka aad uguma baahsana laakiin dahabku meel kasta waa lagu hayaa adduun weynahoo dhan baa lagu isticmaalaya qiimihiisina wuu haystaa qiimihiisuna wuu haystaa marka in dahabka la haleeshiiyo ayaa markaa rag badan oo a'immada ka mid raggan mucaasiriinta ay samaynayaan oo kutubta ay ku taxliilinayaan marka hadda awdaacdeenna la eegana waxaad mooddaa inay dee iska rafaad noqonayso iminka haddii la yidhaahdo bal fidadii ha la heliyo waynu warbixin doonnaa oo bal sacuudi aan la hadalno oo war shan boqol iyo shan iyo sagaanka garaam oo fidii inteebay maanta suuqiina ka maraysaado meelaha dawlado kale aan marba warays tagno ayay noqonaysaa oo takliifo iyo culays baa qofkii markaas fuulaya laakiin shayga mutanaawilka ah ee dadku ay isticmaalayaan ee dahablayaashu hayaan ee magaalo kasta la weydiin karo waad ogaan kartaa waxaa weeye waa dahabkii saa darteed baa waxaa aad mooddaa inaynu odhan karno qiimaha lagu xadaynayo zakada lacagtu inuu noqonayo dahabkii oo haddaynu soo dhoweyno waxay noqonaysaa marka qofkii haysta shan iyo labaatan shan iyo siddeetan shan iyo siddeetan garaam oo dahab ah lacagta qiimaha goysa qofkii haysta sanadna uu ka soo wareegay ama intaa in ka badanoo dee ganacsiska ah waxba ka badan haysta sanadna uu ka soo wareegay waxay noqonaysaa waxa weeyaan qofka waxaa lagu leeyahay maxay zakadii baa lagu leeyahay zakadii baa lagu leeyahay oo waa in markaa dee la eegaa la hubiyaa maxay noqonaysaa marka hadda dee shil bayno ku isticmaalaaye ee garaamkii dahabka ahaa suuqa inteebuu ka marayaa garaamka dahabka markaa ugu jaban marka la eego muxuu noqonaysaa kudhisa kala kala noocnooc oo afar iyo labaatan iyo koob iyo labaatan iyo siddeed iyo toban iyo waa un dahab uuna ka u jaban un marka la eego waa in lagu sargooyaa shan iyo siddeetan garaam oo nooca ugu jaban ah marka la qiimeeyo inteebuu suuqa ka joogaa intaas oo shilin ah ninkii haysta sanadna ka soo wareeyey lacagta intaa leeg haysta ninkaasaa wax ku waajibaysa zakadi ku waajibayso qaabkaasaa ugu dhow in la yidhahdo waayo siyaabaha loo bixinaya marka maxay noqonaysaa markaad ogaatay nisaabkii inaad haysato lacagtaad haystaa nisaab goys saka goys inay tahay sanadkiina dhammaaday waxaad samaynaysaa markaa rubcul cushri baad ku bixinaysa oo macnaheedu yahay boqolkiiba labaiyo bar boqolkiiba labaiyo bar taa macnaheedu waxa weeyaan haddii maalan aad boqol kun lacagtaada maalan aad rabtaa inaad xisaabiso boqolkii kun uun maxaad u qaybinaysaa maalan horta waxaad haysato o dhan baad afartan u qaybinaysaa saad u hawlgan haysato waxaad haysateed kalkuleetarka qaadato waxaad haysataa arbaciin u qaybi uun wixii soo baxa baa sakadii ah boqol kun haddaad rabto maalan inaad xisaabiso wax ka bixiso haye bal afartan boqol kun u qaybi maxaa soo baxaya yaa maxaa labaya badha boqol kunoo shilin waxaad u qabaysaa afartan maxaa soo baxay qalinka qaadkaiyo xisaabta gala yaa yaa laba kun iyo shan boqol soo maha dee laba kun iyo shan boqol wey zakadeedu laba kun iyo shan boqol oo shilood bixinsaa dee waad fahanti soo maha milyuun milyuun baad rabtaa inaad zaka ka bixiso macnaha dee nisaabka waad haystaa laakiin milyuunku waa juskiyaad waa meel wax ka dhismayaan haye afartan u qayba shan iyo labaatan kun soo maa shan iyo labaatan kun baa soo baxaya saa un ku wata waxaad haysato un arbaciin qaybi saaad u hawl yaraysato wixii halkaa ka soo baxayba maxaa noqonaya zakadii halkaasay noqonaysa oo boqolkii doolar maxaa ka baxaya bal afartan u qaybi labaya badh laba doolar iyo badh wey haye kunkii doolar maxaa ka baxaya yaa shan iyo labaatan saan ku wada kaas saasay ku noqonaysa waaya markaan kitaabka usoo noqon ba intaasi ha noqoto macnaha in la fahmo baan doonaya waaya wuxuu yidhi watajibu وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه وتجب وحواجبية تجب وواجبيسا لزكدي فيما الذي كي قديسا يكو واجبيسا زاد كالزيادة على النصاب نصاب كوح كالزيادة بحسابه حال كسوة حساب تيسا تام على وسكو واضحو أو قاس وحليه مجتنا هالكال وهذا يزتي لما تلمليا أي ما يعني ما رتي هروس عوم شن iyo labaatan liyo labaatan macnaha waxa wixii kordhaa maxay noqonayaan waa bixisaabi uun de waxa la yahay awqaas oo la leeyahay intaa intaa ka ma jirtee waxaad haysato un baad xisaabinaysaa oo arbaciin u qayb un macnahaas ka wada wamaa zaada famaa zaada cala annisaab fa bixisaabi sawaaun marka waxaa siman fii daalika arrinkaa gudihiisa oo naqadka fidada iyo dahabka ay sakadu ku waajibayso waxaa ku siman almadruubu kii madruubka ee la garaacay